dadka naafada ah ee soomaalidu waxay la kulmaan tacadiyo isugu jira guur khasab ah gacanqaad kufsi iyo in guryahooda laga barakiciyo sidaasna waxaa lagu sheegay waxaa sheegtay aan idhaahdee hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty international oo maanta warbixin soo saartay haddaba caashe ibraahim aadan caashe cuud ayaa warbixintan soo akhriday ay soo saartay hay-adda amnesty international warbixintan ayayna noogu soo koobaysaa labaatankii sane u dambeeyey ee uu waddanka soomaaliya ahaa mid ku jira dagaal islamarkaana aanay ka jirin adeeg caafimaad ayaa soomaalida dhexla siiyey xaalado caafimaad oo noocyo kala duwan leh dadka curyaamiinta ah ee ku nool gudaha dalka soomaaliya ayaa faquuq kala kulma qoysaskooda bulshada iyo dalkaba mana helaan ilaalin iyo amni dheeraada wafdi ka tirsan hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa waraysi la yeeshay dad fara badan oo ay xubnahooda kala dhantaalan yihiin kuwaas oo ka hadlay tacdiyo kala duwan oo dhinaca xuquuqda aadanaha ah oo loo geysto kuwaas oo ay ku jiraan guur khasaba xadgudub kufsi iyo xadgudubyo kale oo dhinaca galmada ah iyagoo aan haysan adeegyada aasaasiga ah amnesty waxa ay sheegtay in dowladda federaalka ee soomaaliya uu waajib ka saaran yahay inay caawiso ilaaliso oo ayna xaq dhowrto xuquuqda shacabka guud ahaan dadka lixaad kale ayaa ku boorinaya dowladda federaalka ee soomaaliya in ay ogolaato inay yihiin xubno firfircoon oo waxqabad leh oo ka tirsan bulshada waxaana ay sheegeen inay doonayaan inay shacabkooda ku matalaan xaqa ay u leeyihiin ee la midka ah tan dadka kale amnesty waxa ay sheegtay inaanay jirin tiro sax ah amaba xog dhammaystiran oo ku saabsan tirada iyo xaalada dadka ay soo gaartay waxyeelada dhinaca lixaadka ah ee ku sugan gudaha dalka soomaaliya tirada dadka soomaalida ah ee curyaanka ah ee dalka soomaaliya ayay u dhowdahay inay ka badan yihiin tan uu caalamku qiyaasta ku bixinayo maadaama ay khilaafyadu weli ka sii socdaan dalka soomaaliya muddo labaatan sano ka badan iyo iyadoo aanay jirin helista adeegyada oo ay ku jiraan kan caafimaadka ee inta badan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya xubnaha hay-adaha dadka lixaad kale ee la shaqeeya dadka curyaanka ah ee ku sugan gudaha soomaaliya ayaa u sheegay wafdiga hay-adda amnesty international in tirada dadka curyaanka ah ay ka dhasheen khilaafka muddada dheer ka taagan dalka soomaaliya sanooyin badan oo ay dalka ka jireen rabshado iyo howlgalka dhinaca milatariga ah oo ka socday soomaaliya ayaa laga dhaxlay dhimasho iyo dhaawac lixaad leh dadka shacabka ah dad shacab ah ayaa lagu dilay oo lagu dhaawacay rasaas la isweydaarsaday intii uu socday khilaafyada hubaysan kuwaas oo ay weheliyeen qaraxyada hubka waaweyn madaafiicda iyo weerarada ismiidaaminta ah iyo sidoo kale duqaymo dhinaca cirka ah weerarada ka dhanka ah dadka rayidka ah ay hay-adda amnesty international sheegtay in ay sidoo kale sii socdeen dadka rayidka ah ee ama lagu dilo amaba lagu dhaawacay weerarada noocaas oo kale ah ayaa weli ah kuwo aan si weyn loo ogeyn oo aan u muuqan islamarkaana aan la ysaga gargaarin weli ma jirta bay tiri hay-adda amnesty international hanaan la socdaa khasaaraha soo gaara dadka shacabka ah oo la sameeyey inkastoo ay jiraan soo jeedimo badan oo uu sameeyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay kuwaasoo ay ku jiraan baaqiyo si khaasa ugu wajahan howlgalka nabad ilaalinta soomaaliya ee amisom oo ah in la sameeyo hanaankaasi isaga ah waxyaabaha kale ee ugu waaweyn ee sababa curyaannimada dadka soomaalida ah ee ku sugan soomaaliya ayaa la sheegayaa inay xiriir la leeyihiin adeeg caafimaad oo waafi ah oo aan dalka ka jirin iyo curyaannimo dhexaltooye ku timid intii ay ku guda jirta iyo baaristeeda gudaha soomaaliya intii u dhexaysay sanadihii laba kun saddex iyo toban iyo laba kun afar iyo toban ayay hay-adda amnesty international sheegtay in ay la kulantay dad ay lixaadkoodu kala dhantaalan yihiin oo ku nool xeryaha dadka guryahooda kasoo barakacay kuwaasoo halis isa soo taraysa ugu jira in si khasaba dibadda loogu saaro iyo tacadiyo kale oo dhinaca xuquuqda aadamaha la xiriira wafdiga hay-adda amnesty international ayaa safar ku gaaray magaalada muqdisho bishii februari ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxaana uu waraysi la yeeshay lix iyo labaatan qof oo lixaad kale iyo toddoba qof oo kale oo wakiil ka ahaa hay-ado kala duwan oo matala dadka curyaanka ah oo la shaqeeya boqolaal kale oo dad curyaana oo ku sugan magaalada muqdisho iyo koonfurta iyo bartamaha soomaaliya amnesty international waxay sidoo kale sheegtay in ay la hadashay wakiilo ka kala socda laba xubnood oo kala matalayay saddex boqol iyo sagaashan qoys oo ah dad lixaadla oo ku sugan magaalada muqdisho waxaana ay sidoo kale la hadleen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo sidoo kale wakiilo ka socday hay-ado caalami ah iyo hay-ado aan dowli ahayn warbixintii ay soo saartay hay-adda amnesty international caashe ibraahim aadan caashe cuud oo soo akhriday ayaa warbixintaas inooga diyaarisay